ururka waxbarashada iyo horumarinta ardayda gobolka hiiraan ayaa magaalada beledweyne ka daafuray tababar ku saabsan shuban biyuudka kaasi oo loo qabtay ardayda wax ka barata jaamacadaha gudoomiyaha ururka waxbarashada iyo horumarinta ardayda gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarkani maanta waxaan halkan ka furaynaa brograam ama tababar kaasoo ciwaankiisu yahay e w d ama koleera oo shuban biyuud ujeedka aan tababarkan u qabanayna wuxuu yahay in codsiyo badan oo ka imaaday ardada ay aada ugu baahan yihiin brograamyadaas iyo sidoo kaleeto in sare loo qaado aqoonta iyo xirfadda ardada maadaama brograamka waxu dooranay maadaama ay tahay magaalada beledweyne magaalo inta badan ay biyobaxo soo laalaabatay shuban biyoodkuna uu yahay cudurada macnaha ka dhasho biyaha taas ayaan u dooranay ama ka qeyb qaadanayo barnaamijkan oo ka faa-iideysan doono arday ka kala socoto jaamadaha magaalada beledweyne ayaa ka faa-iideysanayo insha allahu tacaala waxaana rajeyneynaa tababarkan iyo kuwo lamid ah inaan qaban doono insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa weli inuu noogu dhammaan doono dhinaca kale ardayda ka qayb gashay tababarkaani ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in tababar noocan oo kale ay ku qaataan magaalada beledweyne bismillaah magaceygu waa sacdiye aadan cabdi waxaan ka mid ahay dhalinyarada ka qayb gashay tababar ku saabsanaa shunbiyoodka iyo dhibaatooyinkii ku haayo maxaala bulshada soomaaliyeed khaasatan bulshada gobolkan hiiraan muhiim ayuu noo ahaa xaqiiqatan tababarkan maadaama gobolkan ay tahay gobol biyo maraab markastana shunbiyoodkan sanad walbana u soo lalaabto insha alla waxaan rajeynayaa wixii aan ka barnay tababarka inaa ugu adeegi doono bulshadan si hagar la-aaneed waxaan ka qayb galay tababar ku saabsan shuban biyoodka muhiim ayuu inoo ahaayo waxii aan ka baranayna waxaan ugu adeegi doonaa bulshada barnaamijkaasna loo qabtayna aada ayuu muhiim u ahaay sidoo kaleetana wuxuu aada inoo anfacayaa inaan mar walba barnaamijyada noocaas oo kaleeta inoola qabto si aan ugu faa-iideysano bulshada magaalada ayna ugu faa-iideystaan ayagani bismilah magaceygu waa fardeysa maxamed run ahaantii waxaan aada ugu faraxsanaa inaan qeyb ka noqday dadkii kasoo qeyb galay tababarkan ku saabsanaa shubanbiyoodka reer beledweyne markii la yiraahdo tababarkan muhiim ayuu noo yahay oo waayo waxaanu ognahay in cudurada cudurka la yiraahdo shubanbiyoodka uu si aad ah ugu dilaaca beledweyne mar gooni ah markaasi uu cudurka dilaacana ay dad badan inooga dhintaan dadna halis ay u galaan kuwaa oo markaasi bulshada markii ay ku dhaxan cudurkan laga dhex saarayo oo la geeyo goobo gooni ah oo magaalada ka baxsan oo lagu daweeyo insha allah waxaan rajeynayaa tababarkan wixii aan ka barto dadkaas in aan ugu adeego tababarkan oo socon doona muddo laba maalin ayaa waxaa daafurkiisa ka qayb galay gudoomiyaha ururka dhalinyarada macalimiin iyo ardayda loo qabtay tababarka